bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugoonsadayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsanghay sheenka doorkorong ee hamiinimada singhayda madaweynagii hore soomaali sheekh shariif sheekh axmed oo geega uuse sheegaya duuseeye musharax anteegna xilka madaxtinimada soomaaliya ciidamada gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo baaqlandari maamulka magaalada marka oo ku hadaleen shireed ingiliisi wey oo laka qobaday muqdisho dowladda federaalk soomaaliya oo ku horseedahay tiraashin yaraan ka dhiyaasa soomaaliya galmudug oo sheegdantee bilaawa sowrgalku dhanga al-shabaaba weerar khasaare jeysadii oo ku dhihi magaalada muqdisho i heer ilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabkeeda oo laka dhaawacay weerarkaasa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka oo sheegay intii xukuumad ahaan yoonka qanacasra in xukunka la karidayay dhalinyaro soomaaliyeed oo ka hiran hindi wararkiinkada dambeeyey duqeyn diyaaradeed oo ku dhiidayay jubbada hoose akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan singhaytoyba ku mid ahaa sarkaal sare oo laku dili taalibaanka bakistaana iyo weliba maraykanka iyo ruushka oo suuriiska marwaysiniina
warsan media network waxay idiin soo tafisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayla dhugunsadayaal mar kale hamiinama isniin ow talaadan hagaraha inta taarigdan iyo ka eedanta labaatii lita bilo sagaala sanadka lamada kuntum iyo litahana sooy bahayana qodobadii warkan hamiinamaadna ka dhawaada yoogii oo fisanga madaweynagii hore ee soomaali sheekh shariif sheekh axmed iyo weyba uusige ka munaasabad uslaaka ka dhawaayay oo muqdisho kudhiidiusa ka sheegay hantiuse iyo musharaxan teegan xilka madaxtinimada soomaaliya cabdirasaaq aadan qoslay iyo warka muqdisho anin ku dariya sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta waxa uu soo bandhigay in uu ka mid yahay madaxinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya kadib xabad ballaaran oo maanta ka dhacday hoolka shirarka ee hotelka city balasa ee magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa isugu yimid in ka badan toban kun oo ruux waa uga kooban qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha ciidamada xildhibaano siyaasiyiin aqoon-yahano kuwa oo gebi ahaanba taageero kala ilaaba u muujiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed madaxweynaha ayaa gabagabadii munaasabadaasi waxa uu soo bandhigay inuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya isagoo waxaad ku maray in haddii uu la wareego talada dalka mar kale in uu cagka marin doono waxaa lagu yeero argixisada iyo xarakada al-shabaab deershe axmed ayaa sidoo kale waxa uu ballan qaaday in haddii uu ku guulaysto talada dalka inuu waddanka ka dhigi doono bab nabdoon si kastaba ahaatee shariif sheekh axmed ayaa lagu xasuustaa inuu wax badan ka qabtay guud ahaanba ammaanka dalka xilligii uu hayay talada dalka cabdishaaq aadan quslaaye rediyo warsan muqdisho
ciidamada gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya way baalandaray baaqa
tali ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya moxamed isaaqaraas owsel hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo baagos andare ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya oy ha ku nagadeen furamo dagaalkiiyo ka suganyihin magaalada baydhabo ee runti dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isoonan ka baalantiyo ka nagadaan goobajo
gaarka saas tababaraan weli kale oo jirta oo sheegay ciidamada booliska gaarka ah ee kusugan gobol kumbay khaasad degmada baydhabo askarigii laka araga afartu isiisa gudaantiyo magaalada baydhabo oo hukuntaday furmo dagaalka guurgudud guunakaba gardaala dhowdiina balkuwaa tilaabo sharciga bari kabaaqanaya ciidamada booliska gaarka ee kusugan hukuntabeen furmo dagaalka iyo degmooyinka laka tababaray magaalada baydhabo isku kutabeen mal oo ogol
saas oo kale taliyaha oo hadal jeewadiya weliba usabaagi sandare ciidanka oo aanan kabaagi intii oon kuma nagan ergooyinkii hadooradahayn xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xilli magaalada baydhabo ee runto gobolka baaya ka soota gabangaabo ka eedan doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya weli kabaaqana musharaxiinta ragga musharaxiinta ee gujiyada deegaanku ee ciidamada burburinay ee istaaf iyo abaabul kala galnay magaalada amni jooga ilaaliyahay ciidamada cadow kala dagaalamahan in ay iska daynay iyoon in maaragtay lakuhanosan hawshin weerada aan kasta uman baaqo guusha ay iska daynay sharxinta walinka baaqana iyo is ilaaliyahan staff fadaa una war sugaan qofka mas-uulka koonfur galbeed soomaaliyana walilinka baaqay in uu soo staafka la ilaali mada amniga guud ilaaliyahay amniga maalin ilaaliyahay marka cadowga la dagaalamo fadaayo in maarta ciidamada aan defensiyaha kubeyna marka baaqakeeda weli kajibajahaya ciidamada kusugan magaalada baydhabo laka geedka kubacda lata araga askarina ma warkubaaymaan xabsi latahaaba insha allahu tacaala oguuna kabukukoy obadaal kukoy oodiini kukoy iyo ogoguud shibeero kukoy dhammaan ciidamada oo booliska gaarka ee magaalada baydhabo marka arga koro wala istaafin insha allahu tacaala war xadfidi doona mas-uuliyiinta dowladda la jiraan codkaas way baandamboyey dhugunsadayaal warbixintii faysal dhayowa maamulka magaalada markayaway bowse ku hadalaya jireedan haliisyaw la ka qobadi magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada marke ee gobolka shabeellada hoose xasan cumar macalin oo la hadalay warbaahintii weybowse ku hadalay shireed ingiliisyow lanka sameeyay beelo degaasa gobolka shabeellada hoose oo ku dhii muqdisho xasan cumar macalin guddoomiyaha degmada marke ee gobolka shabeellada hoose iyo eedeeg anjeedii wasiirka dastuurka maamulka koonfur galbeed oo uuse ka eeday intii magaalada muqdisho sukuwada shiriyad ingiliisiya waoyo anindhamayna beelo degaasa shabeellada hoose guddoomiyaha degmada marke ee gobolka shabeellada hoose xasan cumar macalin yee sheegay intii wasiirka dastuurka maamulka koonfur galbeed isu mas-uuliyadii qaadadahay colaadaha kanagati magaalada marke ee gobolka shabeellada hoose waxba kala ma socdo shirkaas sidaad u maqasheen baan idaacadaha ugu maqlay kamana duwana shirada hore lagu qaban jiray afgooy oo kaleo lamid yahay ninka la yidhaaho maxamuud axmed caraale oo wasiirka dastuurka iyo dib heshiisiinta ah ayaa arrimaha ka wata mara walibana wuxuu khaldaa hay-adaha u n-ka iyo maxaan ku idhahda ciidamada qaran afrikaanka marka waa waa waa caadadiisii dad intuu aruuriyo uu yidhaahdo labada beel ay matalaan wax nagu cusub maahan haddii aan ahay maamulka degmada iyo dadkii ay talada ka huri laheed degmada labada beeloodba waxay kala socdaan ma jir shirkaas dowlad markii la yidhaahdo waa madaxweynaha ugu sarreeyo ninka ugu hooseeyana guddoomiyaha degmada waayo markii laamaha ka hoosey la dhaafo waxaan wakiil ugu ahay dowladda degmada marka wax la heshiisanayo heshiiska loo qabanayana waa degmada marka dadka ku dagaalamayo heshiiskaas guddoomiyihii degmada ama maamulka degmada iyo qeybihii dagaalamayay oo degmada kasoo jeedo ayna wax ka ogeyn hadda waad fahmi kartaa micnihiisu kaas inaysan shir wax ku dhisan usan ahayn gobolka shabeellada hoose ee gobolka saddexaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya suku aramyow iyo inta badan weybaya ku dhiayana dagaal beeleedyan dhexeeya maleeshiyada milas wada degaayaan ogaasyada ka nool gobolka hiiraan weybayo diidana inta xildhibaanada gobolka hiiraan laha ka doorada muqdisho warbixin arrintaas ku saabsan weyba beledweynahan in ku diray waryagana maxamed yuusuf
shirka jaraa-id oo ay maanta qabteen ogaasyada gobolka hiiraan ayaa waxa ay kaga hadleen hadal shalay kasoo yeeray guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya kaasoo ahaa in xildhibaanada gobolka hiiraan in lagu soo xuli doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ogaasyada gobolka hiiraan ayaa sheegay in aanin magaalada beledweyne ay tahay magaalo ammaan ah oo aanin walwal ka jirin waxa ayna dhaliileen guddiga doorashooyinka dadban in aanin lahayn go-aanka ay shaaciyeen oo ah in ay go-aamiyaan halka lagu qaban karo doorashada xildhibaanada hiiraan balse ay soo jeedin leeyihiin ogaas xasan ogaas khaliif ayaa sheegay in xildhibaanada hiiraan aan lagu dooro karin meel aan ahayn magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxa uu sheegay ogaaska in hiiraan ay nabad tahay laguna dooran karo xildhibaanada gobolka hiiraan waxaana uu shacabka gobolka hiiraan ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan ammaanka iyo horumarkooda xildhibaanadii reer hiiraan ee gobolkan matalayay ee dowladda federaalka ku jiray in la yidhaahdo xamaraa lagu xula dowladda waan u sheegnay waa la hadalnay waxba lagama soo qaadin hadalkeennii yaaw samaynaya waayo waxaas marka waxaa jira guddiga la yidhaahdo guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka shaqadiisu maxay tahay waa guddiga doorashooyinku shaqadiisa waxay tahay soo jeedin shaqo ku male waxaa la leeyahay fulinta fulinta waxaa iskale brime ministerka waxaa isweyddiin raba marka war guddigii doorashooyinka goormay la wareegeen shaqadii brime ministerka waa wax u baahan in la isweyddiiyo waxaan ku celinaynaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad xildhibaanada reer hiiraan hiiraan meelaan ahayn laga qori maayo afduubna ma yeelayno nimanka duubabkaa oo la yidhi lix iyo toban duubaa joogtay soomaali way isdaqaanaa war lix iyo tobanka duuboo shalay shiroo la sheegaayo meeqaa saxa meeqaa been ah guddiga doorashooyinka horta ha isweydiin guddiga doorashooyinka waxaa laga rabaa tilaabta ay qaadayaan inay wax xaqiiq ay tahay laakiin lix iyo toban odayoo suuqa laga soo arooriyey in la yidhaahdo waa duubabkii hiiraan lix iyo toban oday oo reer hiiraana iyo reer joohara oo duuba ma jirtaa horta ha la isweyddiiye maxaa keenay in la yidhaah marka lix iyo toban duubaa shiray oo reer hiiraan iyo shabeelle matalaay war annagu hiiraanaana la yidhaahdaa maxaabiisna uma nihin jawhar shirka jaraa'id oo ay ugaasyada ugu yeereen saxaafadda ayaa imaanaya xilli ay ku dhawaaqeen in guddiga doorashooyinka ay sheegeen in xildhibaanada hiiraan lagu xulayo magaalada muqdisho maxamed yuusuf cabdulaahi raadiyo warsan beledweyne
dowladda federaalk soomaaliya weybaye ku horseedahay tiraashin yaro ka dhigaasa soomaaliya cabdulaahi nuur aadan jeceelow iyo ninghay faafaahintaga
wasiirka wasaaradda beero ee dowladda federaalk soomaaliya cabdixasiis saalax oo la hadalay warbaahinta yaa sheegay in wasaaradda beero iyo korseeda doonta raashin yaraan oo laku obsigaba inay kudhiida deegaano ku tirsan gobollada dalka wasiirkaya sheegay in deegaano ku tirsan gobollada baay bakool awdal iyo deegaano kale iyo ku obsa qabaan inayo kudhiyaan raashin yaraan wasiirka wasaaradda beero ee dowladda federaalk soomaaliya cabdixasiis saalax yasaas oo kale sheegay inayo dejiyeen qorshe iyo kuhorseeda doonaan arrimoogan weli use hay-adoo ka sheegaya samafalka uusan ka baagay inayo wasaaradda beero iyo ku taageeraan sidii lankorseeda lahay dhibaatooyinka ha socda sida markaasuu sheegay wasiirka wasaaradda beero ee dowladda federaalk soomaaliya waxaan ku dadaalaynaa inaan ka hortagno cuntayaradan hadda nagu soo wajahan oo aan rabo dhegihii soomaalida iyo inay ay maqlaan aan u sheego ka wasaarad ahaan waajibna saaran iyo xilna saaran in ilaa iyo shan milyan oo soomaali ay soo wajahayso cuntayari marka waxaa laga yaabaa gobollada ay ka imaanayaan cuntayaradaasna inay tahay owdal baaye bakool gado waxaa laga yaabaa hiiraan ilaa iyo buluburte dhulkaas inay ka dhacdo marka insha allahu tacaala waa ka hortagi doonaa dabcan waxaasna waxaa keeni karo fatahaadii biyaha ka dhacday roob aan jirin dhulkii oo qaleel ah waxyaabahaasoo badanaa keeni karo marka insha allahu tacala waa ka gaashaaman doona waana ka hortagi doonaa meesha caalamka waxaan dhihi lahaa w f b f o w h o euda igad african development waxaan jeclaan lahaa inaan baaqa u jeediyo inay nala soo gaaraan gurma deg deg ah in aan ka hortagno shanta milyan cunyarada hadda soo wajahayso inaan ka hortagno inaan arrintaas wax ka qabno inay garab naga siiyaan aan aan aan garab istaagno ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa sheegay intay xukuumadda soomaaliyan ka qanacsanayn xukunka dilka ee dowladda hindiya kelidii dhalinyaro soomaaliyeed maadaama yoong helna fursadii iskaga difaaceen eedaymo lahanjeede ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay intay xukuumaddiiyo kula hadali doonto dowladda hindi xukunkiiyo kelidii dhalinyaro soomaaliyeed hanka jaraan xabsiga dalkaas sidii oong helo lahaayeen daryeel bani aadamno ee xukun cadaaladda ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa qaaxiintay xukuumadda soomaaliya dadaal wiin kabiyaasa sidii dhalinyarada soomaaliyeed ay ka hirin xabsiga caalamka iyo in helo lahaayeen xukun ka dhisan cadaalad islamarkaana iyo qeyb kumid ee xukunsho in ka qaadan lahaayeen xabsiyada ka yaalan dalka wararkuuna ku helahayna deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose weybayo sheegaan intay duqeyn jeysadeen khasaare shardugan xalay diyaarado dagaalkiio ku jeysadeen deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose deegaanka kanjarong oo dhowr mitiran jarta deegaanka berxani yaa la sheegay intay diyaarado dagaalkiio xalay waqtigii dhexe ku jeysadeen duqeyn weyn oo dadka deegaanka iyo ka abuurtay abs obsiwenga saraakiil ku tirsan maamulka jubbaland iyo sheegaan intii meelaedla kabar tilmaamay sida ay xubno ku tirsan al-shabaab wararka qaar ee sheegaanti duqeyn iyo barbar dareereen weerar iyo qaadayeen ciidamo ajaaniba oo diyaarado duqeynta wadi iyo hadeedidee maamulka jubbaland iyo weli wal faahfaahin aan kubin duqeynta xalay ku dhiidi gobolka jubbada hoose dhinaga kalena maamulka galmudug iyo weybayo sheegana antiyo bilaabayen howlgal ku dhan ee al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi carabi ayaa sheegay intii uu qorsheeyay in howlgalku dhanka al-shabaab oo laku bilaabi doono deegaanada maamulka galmuduga madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay intii uu jaraan ciidamo ciidan fara badan ooyo qaadeen tababaro shalduwan ahaana soo ka sugan deegaanada maamulka galmuduga wayba uu sheegeen laiska dhafa doona oo la mideeyi doono si al-shabaab un ku saaraan deegaanada isaasoo kale dee degmooyinka iisaas oo kale deegaanadii oo gacanta ka hayaan maxamed xaashi cabdi carabey iyo sheegay inta ciidanka maamulka galmudug iyo bilaabu doonaan guluf olaadeed oo ku dhanay al-shabaabba shacabka ka nool deegaanada maamulka galmudug yeenka baaqi hanti oo ku qeyb qaadan howlgalkii i taageerada ciidanka galmuduga sidii deegaankeenaan ku xoraysanlayn inaan ka shaqayno waxaad la socotaan deegaano badan oo galmudug inay gacanta cadowga ku jirto sida maaragtay xardheere gadareeri iyo ceeldheer oo maaragtay runtii deegaanada galmudug ka mid a inay caawa gacan maaragtay cadow ku jiraan u baahan yihiin in laga xoreeyo ciidamadeena waxay u diyaarsan yihiin ama heeli u yihiin inay la falgalaan ciidamada amisom oo dhawaan imaan doono ayna hawshaas wax ka qabtaan adinka shacab ahaan waxaa la doonayaa oodkaca iyo timirta iyo caanaha iyo biyaha iyo briiska inaad ka daba qaadaan ciidamadaas si deegaanada loo gaaro oo loo xoreeyo al-shabaab iyo waybayo gacanta ka haayana deegaano dhowre oo ku tirsan gobolada mudug iyo galgaduuda meel warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsag ee magaalada baydhabo safiirka maraykankan qaabilsan qaramada midoobey haweeneyda ayaa ka eedaytay ruushkan tiye been ku sheegahayta howlgalada iyo kuwada suuri waybaye sheegdeenta ruushkaiyo iyo argagixisa kala dagaalamahayna suuri ee meelaas kuwada falal arxandore e safiirka maraykanka qaabilsan qaramada midoobeeya tilmaantay inta ruushka usa dagaal buu isaga qaaday xoogaga mucaaradka ee ka dagaalamo bariga magaalada xalab meelaasoo laku yaabo intii u kudhiyaan dembiye dagaala balse safiirka ruushka ee qaramada midoobe iyo ka eeday mucaaradkaas intiyo sababan haayeen burburka xabajoojintii dhowaan lo deeriye wakiilka suuriya ee qaramada midoobe bashaar jaafari yaa in sheegay golo ammaanka anti dalshay uuse dagaal kala jara argagixisa waxaanuuse sheegay anti aakhirkii uuse guulaysada doonaa dhina kaleed weli weybaa sii dareeray duqeynta lakahayi deegaanada bariga ee xalab meelaasoo laako warmaha inti dad shacab iyo ka dhamadeen xoghayaga guud ee qaramada midoobaankii muumiye ambaaray duqeymo weyn ayee xukuumadda suuriya iyo xulafadiyo ka hayeen bariga magaaladaas xalaba warkii aysan kula dareerteen dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo daninkage warkan way baasiin saartay waana tasiin kula dareersiyaseeno shuur ismail axmed banaange waybana farsameeyey faysal dhaayo xuseen asxaabtii warkoo kala qayb qaatiyaan mahadnaga dhugunsidayaal naga lalananki warkan dhaafan warsan radio com iyo warbaahinta koonfur galbeed ee reedanku fiirsada koran intii warkan kalnamid ee reedanku kulmaan wayba siin ku taban sidaas iyo nabadgelyo